والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم في مسكنهم آية جن آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنة بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمد وأثل ذواتي أكل خمد وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها الصير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ذنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير صدق الله العظيم لقد كان لسواء في مسكنهم آية waxaa aayadda awalkeeda aan kaga soo baxnay ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamtii ugu nicmeeyey nebiyullaahi daawuud ama aala daawuud nebi daawuud iyo nebi sulaymaan oo wiilkiisii a nicamtii iyo fadaa-ishii ilaahay uu siiyey ayay aayaddu nooga qisootay wey halkan yacni qiso labaad ayaan ka gelaynaa waa saba nimanka la yidhaahdo reer saba nimanka la yidhaahdo qisadoodii ayaa halkan ka gelina laqad kaana lisaba'in fii maskanihim aaya saba yacni waa nin magaciis waa abulqabiila qabiiladaas yacni aabbihii dhalay ayaa saba la yidhaahdaa waa nin yacni toban wiil dhalay oo lix ka midana ay yaman deganaayeen ay degeen afar ka midana ay shaam ay degeen marka nimankaa reer saba la yidhaahdo ilaahay nicmu ugu nicmeeyey oo nicmooyin fara badan ayaa ilaahay siiyey nicmadaa shukrigeedii bay la imaan waayeen rasuul baa ilaahay u diray ilaahay saddex iyo toban rasuul baa loo diray baa rusushii loo diray ayay beeniyeen nicmadii ilaahay ugu nicmeeyeyna shukrigeedii bay ka jeesteen oo yacni meeshii iimaan iyo camal saalixa laga rabay ayay icraad la yimaadeen oo iimaankii bay diideen marka nicmada hadi haddii lagu kufriyo ilaahay cadaabkiisu waa daran yahay qoladaa ciqaab baa ku dhacayso waa la ciqaabay markaa yacni nimankan reer saba la yidhaahdo nicmada ilaahay ugu nicmeeyey waxay ka mid ahayd ee loogu nicmeeyey jannataan can yamiinin wa shimaal waana aayad yacni ku tusinayso ilaahay qudradiisa subxaanahu wa tacaala awoodda ilaahay iyo waxdaaniyadiisa waadiba yacni dhulkan saba meesha la yidhaahdo waa sanca ayay u dhowdahay baa la yidhahdaa marka ardu sanca un weeye waa yacni eriyadaasay u dhowdahay kama dheero sanca waxay ka mid tahay magaalooyinkii qadiimkaha bay ka mid tahay baa la yidhaahdaa magaaladii ugu horeysay oo bacda duufaan duufaankii yacni dhulka dhan qarqiyey oo waktigii nabiyullaahi nuux bacdigiis magaaladii ugu horeysa oo la sameeyaa sanca la yidhaha waa magaalo qadiima magaalada marka waadi baa maraya halkaa maarib la yidhaahdo waadiga labada dhinac marka labadiisa dhinac yaa beer baa ku samaysan ilaahay ku sameeyey beero un ayu nooc oo dhan nicmadan yacni waxaan beeraha lagu beerta timaartiiyo midhaha ah oo dhan baa ku idil marka nicamtaasay yaa la yidhi iska cuna midda kale waxay ahayd waa dhul aada u caafimaa badan baldatun dayiba wa rabbun gafuur waa baldo dayibo ahoo magaalo yacni aada u caro wanaagsan weeye oo kanaaco lahayn oo hangarlaha wax qariina aan lahayn waxa mu'diyaadka wax cuno daqsi aan lahayn waxa yacni mu'diyaadkee wax dhibo oo dhan ma leh meel kale qof ka yimid hadduu injir la yimaado injir male kanaaco male wax ma leh hadduu la yimaado markuu meesha imaado faruu horay ka dhimanaysaa kanaacadaas meesha haddayba timaadaba ama injirtaas qofkaa jir dharkiisa ku jirta marka nicmadaas oo ilaahay risqigiisa cuno oo ku shukriyaa la yidhi shukrigii bay markaa la imaan waaya waxaa kaloo nicamta ilaahay ugu nicmeeyey ka mid ahayd halkaas saba oo yacni sanca ku taala sancaa ulyaman iyo ardada mubaarakada ah yacni waa shaam weeye ilaa qudus iyo meeshaa dhexdooda magaalooyin tixan bay ahaayeen oo yacni qofku markuu doonayo inuu socdo uma baahna inuu sahay qaato dhib arki maayo magaalooyinku way isu muuqdaan afar kun iyo toddoba boqol oo qaryaa ku taalla oo isu muuqdo aad subaxii markaa soo baxdo yacni magaalaad ku qayluushanaysaa tegaysaa iska degaysaa haddaad ka carowda magaalo kale aad ku hoyani nicmadeedana waana amni wax dhibaato ah wax qof sidaa kuu fiirinaya ma jiro habeen iyo maalin midkaa doontaa socon kartaa nicamtuna intaa way xiriirtaayo dee waa dhul iska barwaaqo ah nicmadaasaa la yidhi ku noolaada marka nicmadii ilaahay bay ku kufriyeen oo waxay yidhaahdeen safarkan yani magaaladan ka baxo magaaladan gal way nagu gaaban tahay ilaahu safarka noo kala dheere rabbanaa baacid bayna asfaarina safar dheer baan u baahanay dadku inuu kala baxo oo ninkii wax haystay oo qaniga ahaa uu gaadiid isticmaalo oo dee uu kii kalena u rafaado lugta ku rafaado hadda waan simannahay isku mid baan noqonay dhammaantahay marka qoladii reer banu israa'iil oo markii yacni manni iyo salwi samada looga soo dejiyay waxay yidhaahdeen ilaah waxaan rabnaa dhulka waxaan ka beeranayna dhulka inaan wax ka beerano yaan rabnaa ma wixii khayrka badnaa baad ku bedelanaysaan yani wax oo yani wax laga khayr badan yahay waa laydin siinaya magaala dagaal marka dhulka iska iska abuurta waxa rabtaan kaso abuur marka ibni aadamka markii loo nicmeeyo nicmada ilaahay buu ku kibrayaa wuu ku kibrayaa laqad kaana lisaba'in iyo lisaba'a yani labaduba yani waa laba qiro oo sabciyataana way laqad kaana lisaba'in waxaa u sugnaaday fii maskanihim iyo fii masaakinihim labadaba waa la aqriyay degaankooda ay deganaayeen aayatun aayad ba ahaatay baa ilaahay aayaddaas waa maxay jannataani can yamiinin wa shimaal waadigaa ay deganaayeen oo yacni waadi maarib la yidhaahdo ay deganaayeen halkaa ku yaallay labadiisa dhinac ayaa beertaasaa ku taallo yacni waa beer midhaha noocyihiisoo kala duwan iyo qudradda anwaacdeedii oo dhan baa ka soo baxayso ilaahay unbaa usoo saaray waa nicmo way iskaga taalla halkaas yacni qofku waxaa la yidhi gabadhu way tegaysaa dambiil bay qaadanaysaa madaxa sidaa u saaranaysaa markaas beerta iska dhex mari dambiilshio buuxdoon bay arkaysaa iyadoo xabad midha aana soo goynin midhaha bislaaday oo iska soo dhacayo ayaa dambiilshii buuxinaya nicmada loogu nicmeeyey laqad kaana lisaba'in waxaa u sugnaaday fii maskanihim waxaa ahaaday degaankoodii waxaa ahaaday aayatun aayad ku tusinayso ilaahay awooddiisa tadullu calaa qudrati illaahi wa waxdaaniyatih jannataani marka waa ka bedelaysa aayatuntaa ka bedelay jannataani baa ahaatay can yamiinin iyo wa shimaal laba beerood oo can yamiinin wa shimaal degaankooda markaad dhex- ku dhex socoto labada dhinacun bay kaa hayaan ama waadigaa labadiisa dhinac ayay ku yaalaan markaa beertaas waa waadi weyn oo halkaasoo marka meel meel labada buurood dhexdooda ee waadiga uu kasoo bilaabanayay ayaa biyo xireen loo sameeyey marka roobku markuu do-o halkaa unbay biyuhu isugu imaanayaan biyahaas unbaa tartiib yacni meelo laga furaa loo sameeyey dhulkii oo dhan baa markaa nicmo noqde waxyaalaha yacni nicamta wanaag lagu gaaro ee lagu intifaaco waxaa ka mid a biyaha in la sameeyo biyo xireenkaa la sameeyo oo biyaha kaydkooda ay dadku cabbayaan iyo intifaacooda beerahooda iyo yacni mawaashidooda ay ku waraabsanayaanba in biyaha la xidho oo la nadaamiyay ku ay ku fiican yihiin ay ku fiican yihiin haddii kale biyuhu way iska dhaafayaan ama marka ay yacni meesha xoog ku marayaan dhib bayba keenayaan oo dhulkii bay yacni baabi'inayaanoo marka biyaha waxyaalaha laga faa'iidaystay ka mid tahay yacni roobkan ilaahay uu keenayo in laga faa'iidaysto inay yacni dadku ku noolaadaan waa risqiga yacni sababu risqi weeye madar marka nicamta laga faa'iidaystay ka mid tahay marka biyo xireen bay samaysteen oo lahaayeen yacni boqoradoodii mar yani soo maray waxaa ka mid ahayd waa qoladii yani balqiisa ay xukumaysay gabadhii la odhan jiray laqad kaana lisaba'in waxaa u sugnaaday fii maskanihim waxaa ahaaday degaankoodii waxaa ahaaday aayatun aayad ba ahaatay jannataani ba ahaaday laba beerood can yamiinin iyo wa shimaal qiila lahum waxaa loo yidhi kuluu cuna min risqi rabbikum rabbigiin risqigiisa cuna washkuruu lahu ilaahay ku shukriya oo nicamta ilaahay haddaad ku shukrisaan waa la idiin siyaadinayaa dee lain shakartum laasiidannakum baa ilaahay leeyahy walain kafartum ina cadaabii lashadiid kuluu cuna min risqi rabbikum rabbigiin risqigiisa cuna washkuruu lahu ku shukriya baldatun dayiba haadihi midan baldatun baldo weeye dayibatun wanaagsan iyo wa rabbun kafuur alla kafuur ahoo dunuubta dhaafayana waad leedihiin magaalo wanaagsan baa ilaaha idin dejiya hawo wanaagsan dhulkeedu uu yahay dhul carasana waa carasan waa dhul aada u yacni u cajiib ah weeye oo wax wax dhibo iyo wax wax cuno iyo qaniin midna aan lahayn caraseel aan lahayn baldatun dayiba wa rabbun kafuur waxaad leedihiin rabbi kafuur ah oo dunuubta idiin dhaafaya wey rabbi kafuur ahoo u dembi dhaafaya kuwa toobad keenoo dembiga ka soo laabta wey fa acraduu fa arsalnaa calayhim sayla alcarim fa acraduu way jeesteen cani shukri shukrigii bay ka jeesteen ilaahay shukrigiisii bay ka jeesteen oo inay iimaanka la imaadaan iyo daacada weeye shukrigu shukrigii bay diideen rusushii ilaahay usoo diray bay beeniyeen fa arsalnaa waan dirnay calayhim dushooda sayl alcarim daad aada u xoog badan baan ku dirnay baa ilaahay le ilaahay markuu qoom halaagayay yacni waxyaalahan la samaynaya iyo waxa la isku ilaalinaya waxa wax lagu maamulayo o dhan baa gacanta ka baxay daad baa yimid biyo xidheenkii wixii la samaynayo o dhan ba eber ka dhiga la tegay meesha o dhanna baabiyey fa arsalnaa waan dirnay calayhim dushooda sayl alcarim daad shadiidaho aada u daran ayaan ku dirnay wa badelnaahum waan bedelnay bijannatayhim labadoodii beeroodna waxaan ugu bedelnay jannatayni laba beerood oo kaloo dawaatay ukulin khamdin beer nicmay ahayd oo wax alla waxa midhaha ugu macaan iyo qudaarta ugu nafciga badan oo dhan ay ku taalle beertii waa la bedelay maxay noqotay geedaha ka soo baxaya laakiin geedahaas waa dawaatay ukulin khamdin ah, waxaan la cuni karin meeshii waxaa ka soo baxay un yacni eh, washaqaar iyo yacni geel baalkan geedkii geelu cunayo maxay ku daransanayay ha wa waxa geed qodax le mooyaane wax kaloo male iyo xamur iyo waxaasaa meesha dhammayd qabsaday xabad laga cunoo male ah waxa la cuni karaba ma aha yacni waxa ku yaallo wax yar oo yacni geedka yacni gobka la yidhaahdo wa shay-in min sidrin qaliil ba ilaahay wax yaroo geedo yaroo gob ah ayaa ku yaallo waxa kaloo dhan yacni waa waa yacni washaqaar iyo xadhuun iyo dhuur iyo geedo oo yacni nafciba aan lahayn badan ayaa meesha qabsaday wey marka nicmada ilaahay baa laga kor yeelay dee faacraduu way jeesteen faarsalnaa calayhim waan dirnay sayl alcalim daad weyn baan ku dirnay oo aada u xoog badnay wa badelnaahum waan bedelnay bijannatayhim labadoodii beerood waxaan ugu bedelnay jannatayni laba beerood oo kaleaan ugu bedelnay dawaatay ukulin khamdin beertaas labadaa beerood yacni midhay leeyihiin dawaatay ukulin midho u saaxiib ah khamdin oo kharaar wey aan la cuni karin waxaan wax la- aan la cuni karin wey geed kharaar oo dhan wixii alla geedkii macaanaa iyo midhihii macaanaay oo dhan geed kharaar buu isu bedelay wey yacni kufrigaa keenay iyo macaasida de ilaahay nicmadiisa ay diideen wa aslin dhuur iyo wa shay-in shay oo min sidrin qaliila ah, min sidrin qaliil wax yaroo geedka sidriga gobka la yidhaahdo wey Ah, xamurka iyo gobka yacni gobkaa fiican oo midho xoogaa fiican oo laga yar cunuu leeyahay xamirka waa geedka qodaxda badan de Ah, midhi midho yacni midho fiican oo laga cuno male de waa geed qodax un keliya dalika jazaynaahum bimaa kafaruu dalika kaas tabdiilka aan ku samaynay iyo yacni diridda aan ku dirnoon ku halaagnay daadkaa weyn oo biixidhaankoodii iyo waadigoodii iyo beerahoodii oo dhanba baabi'iyey daalika kaas jazaynaahum waan abaal marinay ayagaan ku abaal marinay bimaa kafaruu bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadoodii sababteedii nicmadii ilaahay ay ku kufriyeen ayaan ku abaal marinay wahal nujaazi miyaan abaal marinaa ila alkafuur Ah, gaalnimo badane un baan abaal marinaa baa ilaahay leeyahay abaalka noocaas oo kaleeta ah, oo xuna waxaan ku abaal marinaa mid kufrin badan un kaafir baan ku abaal marinaa baa ilaahay wahal nujaazi ila alkafuur qiro kale waxa weye wahal yujaaza miyaa la abaal mariyaa abaalmarinta noocaas oo kale ila alkafuur Ah, mid gaalnimo badan baa lagu abaalmariyaa marka nicmada ilaahay bay ku kufriyeen wajacalnaa waan yeelnay baynahum iyo wa bayna alqura alatii baaraknaa fiiha quran daahira nicamtii uu ilaahay ugu nicmeeyey oo ay ku kufriyeen baa ilaahay noo sheegaya wajacalnaa waan yeelnay baynahum bayna masaakini saba iyo wa bayna alqura alatii baarakna fiiha qaryooyinka aan barakaynay waa shaam wey qudus dhulkaa la yidhaahdo dhulkan shaam yani waa dhul barakaysan wey ilaahay wuxuu ku barakeeyey yani bilanhaari wathimaar waa dhul yani webi leh oo aada u beero badan waxaa kaloo yani barakaadka lagu barakeeye ka mid ah waa meesha ay ku badnayd ambiyadu waa mahbadul ambiyaa wey dhulkaa shaam wey marka dhulkaa shaam oo aan barakaynay iyo ayaga dhexdooda waxaa ahaatay quran daahira qaryooyin daahira muuqdo isu muuqdo wey afar kun iyo toddoba boqol oo qaryo magaalooyin yar yar ah oo isu dhow oo maalin gelinkeedu loo soconayo ama isaga dhow yaa dhexdooda aha waxaa loogu talagalay inay socodka ayna ku dhibtoonin wa qadarnaa waan qadarnay fiiha asayra socodka fiiha fi lqura wey qaryooyinka oo yani sancaau lyaman iyo shaam marka dhexdooda loo soconayo waan qadarnay baa ilaahay leeyahy wa qulnaa waxaan idhi siiruu fiiha layaaliya siiruu socda fiiha fi lqura dhulkaa ku socda layaaliya habeeno iyo wa ayaaman maalmo aaminiina xaalatihiin habeen iyo maalinba isku si u socdo wax dhibaato arki maysa waxaad ka baqayso iyo wax wax ku yeelayo midna ma jiraan mana dhibtoonay sidoo yacni waa magaaladan ka baxo magaaladan gal meeshii aada u socotay ilaa aad ka tagto wajacalnaa waan yeelnay baynahum ayaga dhexdooda baynahum iyo wa bayna alqura qaryooyinkii allatii baaraknaa aan barakaynay fiihaa figeeda quran qaryooyin baan yeelnay daahiratan oo muuqda wey magaalooyin yacni waa degaan xiriirsan nicamtay ka mid tahay waa amni iyo nicmo yaa laysugu daray wa qadarnaa waan qadarnay fiiha fi lqura asayra socodka ayaan ku qadarnay baa ilaahay leh qofka in uu socdo oo asagoo dhibtoonin uu yacni meesha kala tegayo uma baahno yani inuu gaadiid qaato inuu sahay qaato waxba uma baahno waa safar aan la dareemayn qulnaa lahum waxaan u nidhi wa qulnaa lahum siiruu socda fiiha fi lquraa qaryooyinkaa ku socda layaaliya habeeno iyo wa ayaaman maalmo aaminiina xaalatihiin habeen iyo maalin isku si u socda idinkoo nabadgelyo ah wax wax dhibo ada arkaynin dadna wax kuma yeelayo dugaag wax ku yeelayana ma jiro waa amni iyo nabadgeli fa qaaluu waxay yidhaahdeen markaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow baacid bayna asfaarina ilaahu safarka noo kala dheere waxaan isku dhadhow waa yacni waan ku cajisne nicmada waa lagu kibraa badar baa imaanaya markay nicmadu ilaahu noo kala sfogee safarka wa dalamuu anfusahum naftoodii bay dulmiyeen fa jacalnaahum waxaan ka yeelnay axaadiisa sheeko ayaan ka dhignay wax lagu sheekaystaan ka dhignay qoladii reesaba saasay ahaan jireen waa cibro weligeed laga wax laga sheekaynayay noqdeen fa jacalnaahum waxaan ka yeelnay axaadiisaan ka yeelnay wa mazaqnaahum waan jarjarnay kulla mumazaq markii dee daadka ilaahay ku fakiyey beerahoodii oo dhanna si ay isu bedeleen way kala firxadeen dee qolo wanbeel bay u carareen waxaa ka mid ah yani qoladan yani aws iyo khasraj la yidhaahdeen madiino degan ayaa ka mid ahayd halkaasay aadeen yani qoloba meel cadan qolyaa u guuray qoloba meel bay u carareen markaa way way kala farxadeen wax lagu sheekaystay noqdeen oo yani mahmaah lagu mahmaahay noqdeeno tafaraquu way kala tageen dadkii ka aydii saba ka aydii saba reesaba siday u kala tageen waa qoladii wixii meesha wixii intay kala tagaan aan dibna isugu soo noqonin waa tafaruq lagu kala tegay noqdo marka saasay noqdeen wey fa qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigana ubaacid bayna asfaarina ilaahu safarka noo kala dheere oo waxay leeyihiin yani musliminta qaar waxay leeyihiin waxay sidaa u leeyihiin xasadnimaa gashayo yacni bal dadku inuu kala baxo safarku hadduu kala dheeraado dee dadka aqniyada ah gaadiid bay isticmaalayaan oo kharash bay la baxayaan soo ma dadka kaleetana de masaakiinta ana lugta ha ku jabeen marka ayagu haku baabeen marka waan sibanahay hadde inaan kala baxnaan doonaynaa bel marka xasadnimaa gashay xasadnimaa meesha imaatay fajacalnaahum wadalamuu anfusahum naftoodii bay dulmiyeen shukrigii ilaahay bay ka tageen way kufriyeen xasadnimay la yimaadeen wadalamuu anfusahum naftoodii bay dulmiyeen fajacalnaahum waxaan ka yeelnay axaadiisa ayaan ka yeelnay sheekaan ka dhignay qolo lagu sheekaysto oo laga qisoodo un wamazaqnaahum kulla mumasaq waan kala geynay faraqnaahum kulla tafriiq baa ilaahay leey waan kala geynay wey inna fii dalika almadkuur la-aayaatin baa ku sugan likulli sabaarin qof sabar badan kulligii shakuurin oo ilaahay nicmadiisa ku shukriyo yacni qolo kastoo loo nicmeeyey oo nicmadii garan weyday oo la imtixaamay dhibaato ku dhacday qof kasta yacni oo qofka mu'minka ah ee sabrayo ilaahay cibaadadiisa ku sabrayo shakuur ah nicmada ilaahay ku shukrinayo aayad baa ugu suganaya cibro ku cibro qaadanaya yani ku cibro qaadanaya ale nicmo ilaahay markuu kuu nicmeeyo nicmadaas waa inaad niqmada ka ilaaliso niqma wixii kugu noqonaya waa inaad ka ilaaliso nicmada waa inaad shukrigeeda la timaado wey shukri baa la doonaya marka shukrigu laba shayba yani wuu leeyahayo ziyaadana wuu keenayaa nicmada aad markaa ku sugan tahay na wuu kuu celinaya wuu kuu celinayaa labadaasoo yani shukrigu la yimaadaa haddii shukrigaa laga tagana haddee zawaalu nicma nicmadii waxaad u bandhigtay inay kaa zuusho markaa dhibaato iyo dee ciqaab inay kugu dhacdona oo kufrigaas ama tarku yacni shukri shukrigaada aad ka tagtay abaalmarinteedina inay kugu dhacdana yani waad u bandhigtay wey markaa inna fii dalika almadkuur yacni kaa laga soo sheekeeyey qoladaa yacni reer saba la yidhaahdo iyo qisaskooda yacni akhbaartoodii la aayaatin baa ku sugan aayaad baa ku sugan dalaalaad likulli sabaarin mid sabar badan kulligii shakuurin oo shukrin badan oo ilaahay nicmadiisa ku shukriye way walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu fatabacuu walaqad sadaqa calayhim waxaa rumeeyey calayhim dushooda ibliisu ibliis baa dannahu malihiisii ayuu ku rumeeyey way fatabacuuhu way raaceen ilaa fariiqan min almu'miniin in yar oo mu'miniina mooyaane oo ilaahay iimaankaa ku ilaaliyey oo shaydaanka fitnadiisa ilaahay ka ilaaliyey shaydaanka yacni ibliis dannigiisu muxuu ahaa abunaa aadam iyo umunaa xawaa buu fidneeyey oo sababtooda yacni sababtiisa jannada looga soo saaray marka wuxuu yidhi asalkiiba haddaan fidneeyey duriyadana saa un baan u fidnaynayaa la axtanikana duriyatahu ilaa qaliila waa kulligood yani waanun baadiyeyni ilaa inta uu ilaahay ka ilaaliyo mooyaane oo inta iimaanka leh oo ilaahay uu wanaajiyey ma fidnayn karo ma fidnayn karo markaa marka dannigiisi ahaa inuu yani baadiyeeyo ayuu ku rumeeye wey wuu u yeeray xumaantiibuu ugu yeeray baadilkiibuu u qurxiyey fatabacuuhu way raaceen walaqad sadaqa waxaa rumeeyey calayhim dushooda ibliisu ibliis baa dannahu malihiisii malihiisiibuu ku rumeeyey oo wuxuu yani malaynayey yuu helay wey fatabacuuhu way raaceen xumaantiibuu u qurxiyey baadilkiibuu u siineeyey fatabacuu ilaa fariiqan min almu'miniin ilaa fariiqan wax yar mooyaane oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid a oo ilaahay uu ka badbaadiyey mooyaane wamaa kaana lahu calayhim min suldaanin ilaa linaclama man yu'minu bilaakhirati minman huwa minha fii shakki wamaa kaana ma ahaanin lahu liibliis calayhim dushooda min suldaanin awood ma lahayn yacni awood iyo quwo uu leeyahay yacni waxba kuma baadiyayo maxaa marka baadilkiiba ugu yeeray way raaceen way raaceen baa ilaahay leey maxaan ugu yacni fursad ugu siinay inuu baadiyeeyo ay u raaceen ilaa linaclama inaan ogaano oon dadka u og- yacni u daahirino man yu'minu qofka rumaynaya bilaakhira aakhirada qofka rumaynayo miman inaan ka daahirino huwa asaguwa minhaa min alaakhira fii shakin shaki kaga sugan wa rabbuka rabbiga calaa kulli shayin shay kulligii xafiidun kii xifdinaya wey marka inaan dadka kala bixino dadka yacni wacdiga ilaahay rumaynayo aakhirada iyo waxa qofka ka dambeeyo waxa lagu gaaro wanaagga ilaahay agtiisa a lagu gaaro abaalmarinta wanaagsan waxa lagu helo qofka rumaynayo aakhiradu yacni waa wacdi wey waa wacdi saadiqa wey addunya cardu lxaadir waalaakhiratu wacdun saadiq adduunyadu waa cardi xaadira wey wax lagu hordhigay oo arkaysa wey aakhiraduna waa yabo run aho wax ilaahay uu ballan qaaday oo run ah wey marka qofka rumaynayo aakhirada miman huwa minha fii shakin qofka aakhirada shaki ay kaga jirto abaalmarinta iyo maa cinda allah ilaahay agtiisa waxa yaallo iyo nolosha daa'imka ah waxa markii looga warramo qeybka ah umuurta aakhiraha ka mid a waxyaalaha qeybka ah qofku inuu rumeeyo iimaanka iyo yaqiinta unbaa lagu gaara ah, inaan kala caddayno oon kala daahirino ayaan u yeelnay oo shaydaanka aan fursad u siinay inuu baadiyeeyo wey. inuu baadiyeeyo ee awood asagu uu leeyahay ma aha wax kuma baadiyeynayo wamaa kaana lahu ibliis oo ma ahaanin calayhim dushooda min suldaanin awood kuma laha awood iyo xoog uu asagu wax ku baadiyeeya ma laha yacni inta aan ugu talagalnay inay fidnoomaan unbuu yacni baadiyeynayaa oo waxa ugu yeera raacaya maxaa marka aan u yeelnay fursad maxaan ugu siinay ilaa linaclama man yu'minu bilaakhirati miman hum minman huwa minha fii shakin marka cilmiga ilaahay wuu og yahay waa cilmu duhuur baa la yidhaha cilmu duhuur inaan dadka u daahirino oon tusino qofka iimaan kale oo aakhiro rumaynayo miman inaan ka daahirino huwa asaguba minhaa min alaakhira fii shakin shaki kaga sugan wa rabbuka rabbigaa calaa kulli shayin xafiid wax kastaba kii xifdiya wey ilaahay subxaanahu wa tacaala qul idcu ladiina zacamtum min duuni min duuni illaah qul waxaa tidhaahdaa udcuu u yeera aladiina kuwa zacamtum aada sheeganayseen min duuni illaah ilaahay sokadiisa waxa aada ilaahay qeyrkiisa aada caabudayseen oo waxbayna tarayaan iyo wayna anfacayaan aada lahaydeen bal u yeera kuwaas laa yamlikuuna mihqaala daratin laa yamlikuuna ma milkiyaan mihqaala dara dhuurcase masalkeed fi samaawaati walaa fi lard samaawaadka abuurkooda yacni wax ay ku leeyihiin waxa ugu yar kuma laha wamaa lahum ardada iyo samaawaadka midna kuma laha mihqaala dara wamaa lahum fiihimaa min shirkin wamaa lahum uma sugnaanin fiihimaa fii khalqi samaawaati waalard min shirkin shirka kuma laha yacni abuurkooda waxba kuma laha ayagu wamaa lahu minhum min dahiir Ah. wamaa lahu ooma sugnaanin minhum xaggooda min dahiirin yacni wax kaalmo ah iyo wax nusro ah oo ay leeyihiinna ma jiro ay ka helayaan wey. Ah, ay ka helayaan qul waxaa tidhaahdaa udcu ladiina zacamtum min duuni illaah u yeerta kuwa aada yacni sheegayseen inay wax idiin tarayaan oo idiin anfacayaan oo idiin shafaac qaadayaan min duuni illaah laa yamlikuuna mihqaala dara ma milkiyaan mihqaala dara fi samaawaati walaa fi lard wamaa lahum uma sugnaanin fiihimaa fi samaawaati waalardi min shirkin abuurkooda iyo maamulkooda samaawaadka iyo ardada wax ay ku leeyihiin ma jiro wamaa lahu minhum min dahiir wamaa lahu ooma sugnaanin minhum xaggooda lahu lilaahi minhum xaggooda min dahiirin wax kaalmo ah ay ku leeyihiinna ma jira way walaa tanfacu shafaacatu cindah ilaa liman adina lah waxaa kaloo yani loo sheegayaa waxa ay caabudayaan oo ilaahay kayrkii ah ilaahay agtiisana shafaaco ma galaan wax shafaaco ay qaadayaan oy kuwa caabudaya u shafaaco qaadayaan ma jiro walaa tanfacu shafaaca shafaaco ma anfacayso shafaaco wax anfacaysaa ma jirto cindahu ilaahay agtiisa ilaa liman adina lah qofka ilaahay uu u idmay mooyaane shafaacada qofkii loo idmo unbaa shafeeco qaadaya qof kale horta shafeeco qaadi karaa ma jiro ilaa liman adina lah qofku ilaahay uu idmo unbaa shafeeco qaadi sidoo kale ilaa liman udina lahu qofka loo idmay unbaa loo shafeeco qaadi qofka shafeeco qaadaya waa qof loo idmay shafaacada loo idmay oo ilaahay agtiisa ilaahay uu ka raali noqdayo ilaahay agtiisa darajo ku leh yaa shafeeco qaadi qofka loo shafeeco qaadayana waa qof loo idmay in loo shafeeco qaado wey qof aan loo idmay looma shafeeco qaadayo shafeecana ma helayo walaa tanfacu shafaaca shafaaco ma anfacaysa cindahu cinda allah ilaa liman udina lah qofka loo idmay mooyaane qofka shafaacada loo idmay oo in loo shafeeco qaado loo idmay qofkaasaa shafeeco helayo qofka ilaahay uu idmay baa shafeeco qaadayo xataa idaa fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum qaaluu اlxaq wahuwa alcaliyu اlkabiir xataa idaa fuzica can quluubihim marka waa laba tafsiir tafsiirka koobaad xataa idaa fuzica can quluubihim waa malaaigta wey malaaigta ilaahay subxaanaه wa tacaala awaamirtiisa amar ka mida markuu bixiyo malaaigtu ehlu samuhu sawd bay maqlayaan dhawaaq yani ka sawti yani jarsi silsilada silsilad yani derbi dhagaxa lagu jiibo kale yani sawd aada u kulul ayay maqlayaan malaaigta marka cabsibaa ku dhacayso khowf yani iyo haybad ee ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa ayaa haybad iyo cabsibaa ku dhici marka qiyaamihii miyaa maxaa dhacay yani marka fazac baa ku dhacayo xataa idaa fuzica can quluubihim marka markay soo miyirsadaan bay markaa isla hadlayaan qaaluu waxay yidhaahdaan maadaa qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdaan alxaq ayagaa isu jawaabna qaaluu lxaq buu ilaahay ku qowlay alqowl alxaq weeye wa huwa ilaahay alcaliyu alla sarreeyo weeye alkabiiru weyn wey marka waa markii xugun iyo qado uu dhaco iyo ehlu samuhu ayay isweydiinayaan cabsidaa iyo fasacaasaana ku dhacayo tafsiir labaad waxaa weeye yani rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii lasoo diray nebi maxamed lasoo diray ehlu samuhu way naxeen lianna nabigu waa nebiyu aakhiri zamaano isaga soo bixidiisaba waa min ashraadi saaca saacadda qiyaamo calaamaadkeeda weeye marka waxay moodeen inuu qiyaamihii dhacay jibriil baa markaa soo degay oo markaa ehlu samihii la hadlay markaasay yidhaahdeen maadaa qaala rabbukum qaaluu lxaq marka jibriil wuxuu u sheegay waa waxyi waxaad maqasheen waxyi nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam loo waxyoonayo ee ma aha qiyaamihii weli ma aha wey tafsiir kalaa jiro oo ah waxa fasacu ku dhacayo waa gaalada qiyaamaha markii lasoo bixiyo ee bacsiga laysi soo saaro xaqiiqaday arkayaan markaa fasac iyo naxdin baa ku dhacaya markaa markaasay isweydiinayaan maadaa qaala rabbukum qaaluu lxaq ama malaa'igtii baa weydiinayso adduunyada markay la joogeen markii xaqa loo sheego way diidayeen oo way inkirayeen oo waxay lahayeen waxan maaha yani wax xaqa maaha laakiin markaa markaasaa la weydiinaya qiyaamaha markii la weydiiyo qaaluu waxay yidhaahdeen alxaqa bay dhahayaan markaas alxaq wa huwa alcaliyu lkabiir xataa idaa fuzica can quluubihim quluubtooda yacni markay dahshadii iyo naxdintii kasoo ay kasoo kaceen ay- ay ka baxdo qaaluu waxay yidhaahdaan maadaa qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi qaaluu waxay leeyihiin alxaq alqowl alxaq wa huwa ilaahay alcaliyu alla sarreeyo weeye oo makhluuqiisa ka sarreeyo alkabiiru oo weyn qul man yarzuqukum min asamaawaati waalardi qul illaah wa innaa ow iyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiin qul waxaad tidhaahdaa ayuha rasuul man yarzuqukum yaa irzaaqo yaa idin irzaaqo man fi sama man fi samaawaati waalard qul waxaad tidhaahdaa man yarzuqukum ah, yaa idin irzaaqo min asamaawaati waalard samaawaadka iyo ardada yaa idinka irzaaqo yani risqiga samadu waa madarka risqiga ardaduna waa nabaadka iyo waxa ka soo baxaya dhulka waxa ka soo baxayo daaqa iyo zarciga lagu beerayo ka soo baxayo wey marka waxaad weydiisaa samada iyo ardada yaa idinka irsaaqo man yarzuqukum min asamaawaati waalard qul illaah in lam yaquuluu haddaysan oranin allah raasiqun oo allah haddaysan dhihin qul waxaa tidhaahdaa allah axadka idin irsaaqay waa ilaahay subxaanahu wa tacaala Ah, samada roobka yaa ka keeno allah dhulka yaa ka soo bixiyo risqiga allah subxaanahu wa tacaala wa innaa annaga ow iyaakum adinka mid unbaa la calaa hudan hanuun ku sugan ow fii dalaalin mubiin Ah, sidaa ku dhabaalay marka yani waa dooda wanaagsan shaki ma aha annaga ama adinka mid unbaa hanuun ku taagan ama dhunsan hadalka wanaagsan bay ka mid tahay hanuunka waxa ku taagan waa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo intii raacday laakiin hadalka wanaagsan baa yani wuxuu yahay maalinta loo ballamay inta laga gaarayo annaga iyo adinka mid unbaa hanuun ku taagan Ah. midkeen unbaa hanuunsan ka kalena wuu dhunsan yahay wey. Ah, wa innaa annaga ow iyaakum adinka mid unbaa la calaa hudan hanuun ku sugan aw fii dalaalin baadinimo mubiinin cadwe qul laa tus'aluuna camaa ajramna walaa nus'alu camaa tacmaluun qul waxaad tidhaahdaa laa tus'aluuna la idin weydiin maayo camaa ajramna dembiga annagu aan galnay adinka laydin weydiin maayo walaa nus'alu annagana nala weydiin maayo camaa tacmaluun camalkiina nala weydiin maayo qof la arka camalkiisa asagaa la weydiinaya waa lagu xisaabini ilaahay baa subxaanahu wa tacaala makhluuqiisa xisaabinayo qofka wanaagsan wanaaggiisu ku abaalmarin qofka xunna camalkiisa xun baa lagu xisaabin wey qul waxaad tidhaahdaa laa tus'aluuna la idin weydiin maayo camaa ajramna Ah, annagu haddaan xun nahay oon dhunsannahay dembigeenna adinka laydin weydiin maayo walaa nus'alu annaga nala su-aali maayo camaa tacmaluun waxaad camal falaysaan kufriga iyo macaasida aada la imaanaysaan nala weydiin maayo hadhow adinkaa laydinku su-aalaya laydin- laydinku xisaabinaya qul yajmacu baynana rabbuna uma yaftaxu baynana bilxaq qul waxaad tidhahdaa ayuha rasuulu lkariim yajmacu baynana waxaana kulmin doona rabbunaa rabbigeen ilaahay baa dhammaanteenna kulmin doona maalinta qiyaama dadka dhan la wada keeni uma yaftaxu baynana bilxaq yaftaxu ay yaxkumu baynana wuxuu nagu kala xukmin doonaa bilxaq wa huwa ilaahay alfataax alla caadil ahoo xaakima weeye alcaliim bikhalqihi makhluuqiisoo dhanna og oo qof la arko waxa uu mutaystay buu ku xukumi ilaahay qul waxaad tidhahdaa yajmacu baynanaa rabbuna rabbigeenaana kulmin doono dhammaanteen waana la kulmin alawaliina waalaakhiriina waa laysu keeniyo waa la xisaabinayaa uma yaftaxu baynana wuxuu ilaahay xukumi doonaa baynanaa dhexdaanada bilxaqi buu ilaahay ku xukumi doonaa cadaalad buu ilaahay nagu xukumi ilaahay xukun yani caadil weeyaho xugun cadli uhuu nagu xukumi doonaa wa huwa ilaahay alfataaxu alla caadil a weeye alcaliimu biumuuri khalqihi makhluuqiisoo dhanna og fa yujaaziihim wuu abaal marinayaa qof la arka wuxuu mutaysta ku abaalmarinaya qul waxaa tidhaahdaa aruunii itusiya aladiina aruunii ii sheega oo itusiya aladiina kuwa alxaqtum aada haleeshiiseen bihi bilaahi shurakaa xaalayhi waxa aada ilaahay la midka ka dhigteen ood cibaadadiisa la wadaajiseen itusiya maxay tareen maxay idiin tarayaan kallaa waxba ma tarayaan waxay anfacayaan iyo waxay ku- u tarayaan midna ma jiraan bal huwa allaahu alcasiizu alxakiim allaha subxaanahu wa tacaala makhluuqiisa abuuray abaal marinayo dur iyo nafciba xaggiisa uu ka imaanayo waa allah alcasiizu alxakiim allaha qaalibka ah alxakiimu fii suncihi ficilkiisana xikmadda iyo wanaagga ku dejinayo allaha ayaa iska leh cibaadada marka asagaa mutaystay dur iyo nafcina xaggiisa unbuu ka yimaadaa subxaanahu wa tacaala qul waxaa tidhaahdaa aruunii itusiya aladiina kuwa alxaqtum bih yacni waa shurakada wey asnaamta iyo waxaan ilaahay keyrkii ood caabudaysaan aladiina kuwa ashrak alxaqtum aada haleeshiiseen bihi bilaahi shurakaa xaalayhi waxa ilaahay aada haleeshiiseen ood cibaadada la wanaajiseen yacni ilaahay baad ku garab wadaan oo ilaahnimadiisii yaad siiseen weeye cibaadadii baad u sarfiteen bal itusiya waxa ay taraan maxay idiin tarayaan Ah, maalintaa qiyaamaa leey maxay idin tareen maanta ah waxaad caabudi jirteen bal u yeerta kallaa ma helayaan bal yacni wixii ay caabudi jireen wayba ka beri noqonayaan namiina caabudi jireen annagaa leeyahay adinka yacni waxaan ay sheegayaan ilaahayow waa wax been ay sheegayaan adiga ayaa rabbigeena annaka namayna namayna caabudi jirin ayay leeyihiin Ah, tabara'naa ilayka maa kaanuu iyaana yacbuduun ilaahayow adaan yacni waxay sheegayaan beri baan ka nahay namayna caabudi jirin annaga saasay leeyihiin nafci ay u taraan iyo waxay u qabtaan iskaba dhaafa wey Mm. kallaa bal huwa allah Ah. annaaficu daaru huwa allah ilaahay weeye midka nafciga iyo durkaba xaggiisa uu ka yimaado allihii alcasiizu qaalibka ahaa ee makhluuqiisa yacni uunkiisoo dhan ka adkaa oo ka qaalib noqonaya alxakiimu fii sunci wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wa nadiira wamaa arsalnaaka ma aana ku dirin ayuha rasuul ilaa kaafatan linnaas dadka dhammaantood baan kuu dirnay yani waxyaalaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku fadilay ka mid ahayd yacni rususha hore rasuul la arkaba qoonkiisa iyo tolkii baa loo diri jiray laakiin risaalada rasuulka waa caam Ah, kulli yani ila alaxmari waalaswad ayaa loo diray makhluuq oo dhan buu rasuul u yahay yuu rasuul u yahay wey wamaa arsalnaaka ma aana ku dirin ilaa kaafatan linnaas Ah, dadka oo dhan baan kuu dirnay bashiiran xaalaa tahay wa nadiiran mubashiran xaalaa tahay mid bishaaraynaya liman aamana biljanna wa nadiiran xaalaa tahay mid digayo liman kadaba binnaar walaakina akthara annaas dadka badankoodu laa yaclamuuna ma ogo dadka intooda badan iimaan ma qaada iimaan male markaa oo iimaanka ma qaadanayaan wey walaakina akthara annaasi dadka badankoodu laa yaclamuuna ma ogaa ilaahay leeyahy wayaquuluuna waxay leeyihiin mataa haada alwacdu waxaan aada noo yaboohaysaan maalinta qiyaa qiyaamahan wuu dhici aada leedihiin waa laydin soo celin aad leedihiin goormuu dhacaya in kuntum saadiqiin wayaquuluuna waxay leeyihiin mataa haada alwacdu yaboohan aada sheegaysaanoo waa laydin soo celin aada leedihiin goormo weeye in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan qul waxaa tidhaahdaa lakum waxaa idiin sugnaaday miicaadu yowmin maalin ballankeed maalin baad leedihiin ballan maalin laydiin qabtay ayaad leedihiin laa tasta'khiruuna canhu saaca ballankaa laydiin qabtay waktigaa ilaahay ugu talagalay yowmalbachiga maalinta laysi soo saarayo waa maalin ballan yacni aada leedihiin weeyo la idin keenayo laa tasta'khiruuna canhu saaca saacad kama dib dhacaysaan walaa tastaqdimuun kamana hormaraysaan maalintaa horteedna ma yacni ma idiin imaanayso kamana dibdhici kartaanoo cimri intii laydinkugu daro maalintaa dhaafi maysaan weeye marka maalintii la idiin qabtay ilaahay baa idiin qabtay waktigu ugu talagalayna wuu keenaya cidna loo sheegi maayo cidna loo sheegi maayo yani maalintaa ilaahay baa og subxaanahu watacaala qul lakum qul waxaa tidhahdaa lakum waxaa idiin sugnaaday miicaadu yowmin maalin baad leedihiin waa maalin laydin balay yowm yani yowm lbacthi wey yowm lbacthi wanushuur maalintaa waa ballan idiin yaallo wey in la idin keenayo laa tasta'khiruuna canhu saaca saacad ka dib dhici maysaan canhu can hada alyowm maalintaa ballanka ah ee makhluuqa la ballamiyey saacad ka dib dhici maysaan walaa tastaqdimuun kamana hormaraysaan baa ilaahay leey waqaala aladiina kafaruu lan nu'mina bihada alqur'aani walaa biladii bayna yaday waqaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay yidhaahdeen lan nu'mina rumayn mayno bihada alqur'aan qur'aankan ma rumaynayno walaa biladiina ma rumaynayno bayna yaday kutubtii ka horreysayna ma rumaynayno nimankii kufaarta ahaa reer qurasheed yaa sidaa yidhahdeen qur'aankan ma rumaynayno kuwii ka horreeyey ee ummadaha kale yani yahuudiya nasaar lagu soo dejiyey qorya ahlu kitaabka alsiyiina rumayn mayna yidhahdeen oo waxay weydiiyeen yani yahuudi bay weydiiyeen iyo saartii bal ka warama yani diinkan rasuulkan iyo qur-aankan yani hadda uu rasuulkan noo sheegayo oo lagu soo dejiyey uu leeyahay rasuul baan ahay ka warrama adigu kutubtiina ma ku haysaan nacan bay yidhahdeen rasuulka yani ugu dambeeyey oo rasuulu aakhiru zamaan in lasoo diri doono kitaabkeenni baan ku haynaa qur-aanka lagu soo dejin doono marka markaa gaalnimadoodii marka waxay gaartay inay yidhaahdaan qur-aankana rumayn mayno kuwii ka horreeyo ilaahay soo dejiyeyna ma rumayno kutubtii ka horreysay towraad iyo injiil iyo zabuur iyo kuwii ka horreeyey xataa suxuftii ka horreysa oo ilaahay soo dejiyey maba rumayno inay yidhahdaan waqaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen kafaruu kufriyey lan nu'mina rumayn mayna bihada alqur'aani qur-aankan ma rumayneyn walaa biladiina ma rumaynayna bayna yaday kutubtii ka horreysayna ma rumaynayna qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow taraa ayuha rasuul haddii aad arki lahayd idi daalimuuna mawquufuuna cinda rabbihim kuwa daalimiinta ah ee xadgudbay gaalnimada iyo macaasida la yimid markay adduunyada joogeen haddii aad arki lahayd mawquufuuna xaal ay yihiin kuwa taagan maxbuusuuna cinda rabbihim marka xisaabta loo soo joojiyo yarjicu bacduhum ilaa bacdin ilqowl ayagoo hadalkii isu celinaya markii maxsharka lasoo tubo ee yacni wax walba ay arkaan oo marka xaqiiqada ay arkaan cadaabkii ay arkaan iyo hadalka isu celinayaan yaquulu ladiina istudcifuu liladiina istakbaruu lowlaa antum lakunnaa mu'miniin markaasay is eedayaan adaa ii lahaa iyo adaa ii lahaabay markaa isu bilaabayaan qaala aladiina istakbaruu kuwii yacni kibray waa ru'asadii iyo qaadadii weeye kuwii hogaanka yani dalaalka iyo baadida hogaanka u ahaa waxay leeyihiin liladiina istudcifuu anaxnu sadadnaakum cani ilhudaa annaga miyaa idinka mancinnay oo idiin diidnay hanuunka bacda id jaa'akum markuu idiin yimid bacdiga bal kuntum qowm bal kuntum mujrimiin adinkaa waxaad ahaydeen mujrimiin annagu iimaanka iimaana diid daalimiin iimaankii diiday baad ahaydeen haddaad iimaanka qaadataan annaga miyaa idinka hor istaagnay saasay leeyihin walow taraa haddii aad arki lahayd id aalimuun id wakti addaalimuuna daalimuuntu mawquufuuna cinda rabbihim rabbigood markii la hor keeno lilxisaabi yarjicu bacduhum ilaa bacdin barkood baa barki kale wuxuu u celinaya alqowla hadalka hadalka isu tuuraya waa eed way is eedayaan way ishabaarayaan markii adduunyada ay wada joogeen yacni waxaa baadilka ahay saaxiibo ku ahaayeen inay isjecel yihiin bay u muuqdeen markay adduunyada joogeen laakiin aakhiro waa isnacayaan inkaar allah idinku rida maxaa inkaas raaciyay adiga haddiin ahayn yacni rasuulkaan maciisa noqon lahayn oo wanaag baan heli lahayn saasay markaa leeyihiin yaquulu aladiina istudcifuu kuwii yacni masaakiinta ahayd oo atbaacda ahayd mustadcafiinta yacni waa atbaacda way dadkii yacni shacabka ahaa ee madaxda loo ahaa ee la hogaaminayay shacabkii baa hadlayo waxay leeyihiin liladiina istakbaruu kuwii kibray ee yacni madaxda ahaa baadilka iyo xumaanta ayagu dadka hoggaanka u ahaa lowlaa antum idinka haddiina ahayn la kunnaa mu'miniin idinka haddiina ahayn mu'miniin baa noqon lahayd iimaankaa qaadan lahayd qaala aladiina istakbaruu kuwii kibrey baa waxay leeyihiin markaa waa odayaasha kuwii waaweynaa madaxda ahaa liladiina istudcifuu kuwii la daciifsaday iyo masaakiinta ahaabay waxay u leeyihiin anaxnu sadadnaakum annaga miyaa idinka mancinay canulhudaa hanuunka annaga hanuunka idinka hor istaagniyo iimaanka bacda id jaa'akum markuu idiin yimid bacdigeed managaa ciidan baa idin qaadano wax iimaan qaadan kara ma jiro ma annagaa idin nirin bal kuntum mujrimiin adinkaa mujrimiin ahaa wey mujrimiin oo yacni gaalnimo iyo xumaanta u ordayo adinka ahaae annagu idinmaana hor istaagin wa qaala aladiina istudcifuu liladiina istakbaruu mustadcafiintii baa haddana hadlayo waa kuwii atbaacdii iyo shacabkii la dhumiye weeye xumaanta iyo baadilka yani loogu gurbaantumay liladiina istakbaruu baa waxay u leeyihiin bal makru leyli wاnnahaar id ta'muruunana an nakfura biاllah bal makru leyli wاnnahaari makrigii habeenka iyo maalinta aada noo maleegteen wey habeen iyo maalin yaadun yani kulamo beena iyo dacwo beenahaad noo hayseen wey marka carabta yani dhaqankeeda waxaa ka mid ah habeenkay u ilaafeeyaan ficilka makru leyli wanahaar yani markaa qolada markaa lala hadlayo ayaa habeen yani adinkaa waxaan maalinta iyo habeenkii waxaan adinkaa ka shaqeeyey bay ujeedaan markaa adinkaa yani xumaantan noo horkacay oo noogu yeeray wa qaala aladiina istudcifuu waxay leeyihiin kuwii la daciifsaday ee atbaacdaha liladiina istakbaruu kuwii isla weynaa ee madaxda ahaa ee baadinimada iyo baadilka qaadada u hogaanka u ahaa yaa waxay u leeyihiin bal makru leyli wanahaar habeenka iyo maalinka makrigiisii yacni makrukum fi leyli wanahaar wey yacni makrigiinii iyo wixii aad noo khayaanadii iyo baadilkii aada noo qurxiseen habeenka iyo maalinka ayaa yacni na dhumiyey oo iimaanka naga hor istaagay id wakti ta'muruunana an nakfura billah inay marka ayaga oola jeedaan taasaa ku tusay id ta'muruunana markaadna amrayseen ood noogu yeerayseen an nakfura billaah ilaahay inaan ku kufrino oo wanajcala lahu andaada ilaahay aan u samayno andaad yani keyrkiis inaan caabudno nid yani waa masal wey did iyo nid baa jira yani did oo daad la akriyo waa shayga shayga ka soo horjeedaa la yidhaha nidkuna yacni waa miluhu wey marka ilaahay baan inaan andaad aan u samayno ilaahya la mid ah oo la caabudo yaan u samaynay adinkaa noogu yeeray wey marka inaan ilaahay ku kufrino an nakfura billaahi wanajcala lahu aan u yeelno andaadan aan u yeelno ilaahay inaan andaad u samayno wey kuwa la mid ah wa asaruu nadaama wa asaruu waxay siraystaan annadaamata shalayto iyo qoomamo alfariqayn labadii firqaba wey kulligood lamaa ra-ow markay arkaan alcadaaba cadaabta markay arkaan ayay day faruurta qaninayaan oy shallaayayaan waa wakti ay shallayto iyo nadaamo waxba taraynin wa asaruu nadaama shallayto ayay markaa iyo nadaamo iyo qoomamo ayay siraystaan lamaa ra-ow alcadaaba cadaabka markay arkaan wajacalna alaglaala fii acnaaqi aladiina kafaruu wajacalnaa waxaan yeelnaa ilaahay leeyahay waa la yeeli doonaa alaglaala fii acnaaqi aladiina kafaruu kuwa gaalada ah waan silsiladaynaynaa aqlaasha waxaa la gacmaha iyo luquntaan isku xidhaynaa wey gacantaa laga katiinadayni luquntaa loogu xidhayaa marka gacmahooda iyo luquntoodii garhkoodii baa la isku xidhi markaasaa weliba lugahana laga xidhiyo gadaal baa loo jebinayaa lugaha intii laga xidho yaa gadaal loo laabaya markaasaa dhabarka dhabarka looga xidhaya halkaasaa marka loo dhigayaa dhulka loo yani shafka loo dhigaya markaasaa naarta lagu daadinaya ayagoo xidhxidhan oo luguhiya gacmihii sidaasaa la isugu xidhay sidaa u laaban iyo markaa malaa'igtu qabanayaan markaasay naarta ku daadinayaan malagu yacni hal mar wuu yani gacantiisaa midigu wuxuu ku qabanayaa toddobaatan kun buu ku qabanaya gacanta kalena toddobaatan kun buu ku qabanaya boqol iyo afartankaa kun buu hal mara halkii dibcaba balgii saa ugu tuurayaan ugu tuurayaa malaa'ig ilaahay ugu talagalay ee waaweyn ee cadaabka ka shaqeeya yaa markaa cadaabaysa oon u naxaynin way wajacalna alaqlaala wajacalnaa waan yeelnay alaqlaala fii acnaaqi aladiina kafaruu kuwa kufriyey ee gaaloobay waan silsiladaynaynaa baa ilaahay leeyahy luqunta iyo gacmaha iyo lugahaan isku xidhaynaa hal yujzowna miyaa la abaalmariya miyaa la abaalmariya ilaa maa kaanuu yacmaluun waxay camal faleen uun abaalkiisii soo maha yani gaalnimada iyo macaasida iyo xumaanta ay la imaadeen abaalmarinteedii soomaha uun waxa ay heleen hal yujzowna miyaa la abaalmariyey ilaa maa kaanuu yacmaluun waxay camal faleen uun baa lagu abaalmariyay wamaa arsalnaa fii qaryatin min nadiirin ilaa qaala mutrafuuha inaa bimaa ursiltum bihi kaafiruun waa tasliyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay ku sabar siinayo wamaa arsalnaa ma aana dirin fii qaryatin qaryo min nadiirin nadiir oo maana dirin yacni sunnaduba sidaasay ahayd ambiyadii kaa horeysay ilaa qaala mutrafuuha yani qaryada kuwooda yani hantida leh ee kibray baa waxay leeyihiin waa kuwa ladan wey mutrafiintu waa kuwa ladan innaa anagu bimaa ursiltum bih waxa la idinla soo diray kaafiruun waan diidnay waa ku kufrinay saasay leeyihiin yacni marka ilaahay uu rususha soo diro sunnada iyo caadadu waxa weeye dadka xoolaha leh dadka laban iimaanka ma qaataan waxa iimaanka u hormaro waa dadka masaakiinta ah wey waxayla dadkan xuma yacni wanaagga ay ku jiraan iyo tarafuha iyo raaxada ay ku jiraan bay ku dhumayaan taas ku dhumayaan marka waxbaad haysataan bay isleeyihiin hoggaan baad tihiin darajaad leedihiin darajadaas aad waayeysaan bay isleeyihiin marka dadka qaadada ah dadka madaxda ah iyo dadka hantida leh uma badno inay khayrka u hormaraan wey wamaa arsalnaa maana dirin fii qaryatin qaryo min nadiirin oo maana dirin nadiir mid digaya rasuul ilaa qaala mutrafuuha kuwooda ladan waxay yidhaahdaan qaryadaa kuwooda ladan ee xoolaha leh hantida leh innaa annagu bimaa ursiltum bih waxa la idinla soo diray waa yacni rasuulka iyo nadiirkaas digayo bimaa ursiltum bihi waxa la idinla soo diray kaafiruun waan diidnay leeyihin wa qaaluu waxay yidhahdaan naxnu annaga ayaa aksaru badan amwaalan iyo wa awlaadan kuwii kufaarta ahaa ee waktiga nabiga calayhi salaatu wasalaam saasay ku odhan jireen saxaabada naxnu aksaru amwaalan wa awlaada annaga ayaa idinka badan maal haddii la yidhaha hanti owlaad haddii la yidhaahdo wamaa naxnu anagu ma nihin bimucadabiina kuwa la cadaabo adduunyadaba hadduu ilaahay nagu karaameeyey inaan wanaagsannahay oo diinta annada iyo dhaqanka anagu ay wanaagsan tahay way waxa naloo karaameeyey hanti baa nala siiyey awlaad baa nala siiyey waan nicmaysanahay soo ma nalama cadaabayo taa waxay ku tusinaysaa aakhiradan haddayba jirto ma rumaysin annagu laakiin haddayba jirto laysi soo saara saa sheegaysaan xaggana annagan baa idinkaga fiicnaan annaga idinkaga fiicnaanayna leeyahy wa qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu annaga aksaru badan amwaalan iyo wa awlaadan wamaa naxnu anagu ma nihi bimacadabiina kuwa la cadaabo qul waxaa tidhaahdaa ina rabbii rabbigay yabsudu risqa risqiga wuu fidiyaa wuu waasiciyaa liman yashaa wayaqdir liman yashaa qofkuu doono ilaahay wuu ku cidhiidhiyaa walaakina aksara annaasi laa yaclamuun dadka badankooda ma ogo yacni adduunyada iyo maalku ma aha iyo awlaadu ma aha calaamad yacni ridaha ilaahay iyo u dhowaantiisa yacni calaamad oo ma aha ilaahay qof uuna yacni qofka dadka ugu liito ee xumaan oo dhan ay agtiisa ahaatay yuu adduunyada iska siinaya maalka oo u nicmaynaya ay adduunyada waxay qiimaha ilaahay agtiisa ku leedahay ma jireen marka taa waa yacni maamul ilaahay uu iska leeyahay asagoo qofkuu doonana wuu u waasicin qofkuu doonana wuu ka celiliyo qul waxaa tidhahdaa ina rabbii rabbigay yabsudu risqa liman yashaa qofkuu doonu risqiga u waasiciyaa wayaqdir wuu cidhiidhiyaa qofkuu doonana ilaahay wuu ku cidhiidhiyaa maamulka asagaa iska leh azaligiisi hore waxa uu doonay buu ilaahay ku maamulayaa dadka walaakina aksara annaas dadka badankoodu laa yaclamuun wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindanaa zulfa wamaa amwaalukum maalkiinu ma ahaanin walaa awlaadukum awlaadiinnuna ma ahaanin bilatii khislada tuqaribukum idin dhowaynayso cindanaa agtaanada zulfa dhowaansho yacni maalka iyo awlaadu qurbi annaga xagga annagaa kuma helaysaan waxa ilaahay aada ugu dhowaanaysa maaha ilaa man aamana laakiin man aamana qofka iimaanka la imaado wa camila saalixan camal wanaagsan sameeyo fa ulaa'ika lahum waxaa u sugnaaday jazaau dicfi abaalmarin la laalaabay ayay leeyihiin bimaa camiluu camalka ay sameeyeen sababtiisa wahum ayagu aaminuuna fi lgurufaat wahum ayagu fi lgurufaat yacni jannada yacni dabaqyaheeda ayay aaminuun ku aamin noqonayaano cadaab iyo wax dhibaatay ka aamin noqonayaan jannadaa lagu abaalmarinaya marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa qurbigiisa lagu helo ee ridaha ilaahay lagu gaaro waa camalka saalixa wey waa iimaanka iyo camalka saalixa ma aha yani maalna ma aha awlaadna ma aha wamaa amwaalukum maalyaalkiinu ma ahanin walaa awlaadukum awlaadiinnuna ma ahanin bilatii tuqaribukum cindana bilatii khislada tuqaribukum idin dhowaynayso cindanaa agtaanada zulfa dhowaansho ilaa man aamana wa camila saalixan laakiin qurbiga qofka helayo ilaa man aamana laakiin man aamana qofka iimaanka la yimaado wa camila saalixan camalka wanaagsan la yimid fa ulaa'ika lahum jazaau dicfi oo manta lafdigeedu yani waa fardi macnaheeduna waa jamac fa ulaa'ika marka waa mankaas man aamana wa camila saalix fa ulaa'ika kuwaasu lahum waxay leeyihiin jazaau dicf abaalmarin la laalaabay leeyihiin yacni alxasanatu bicashri amhaaliha xasanada toban jeer baa la laabaya ilaa sabci miati dicfin yaa qofka loo laalaabaya marka abaalmarin mudaacaf ahay leeyihiin abaalmarin wanaagsan oo la laalaabay bay leeyihiin bimaa camiluu camalka ay la yimaadeen ee wanaagsan sababtiisa wahum ayagu fi lqurufaati aaminuun jannada yacni darajooyinkeeda iyo dabaqyaheeda ayay ku sugan yihiin aaminuun ayagoo aamina way oo wax dhibaato ah aan arkaynin way waaladiina yascawna fii aayaatina mucaajiziina ulaa'ika fi lcadaabi muxdaruun allahu subxaanahu wa tacala aclam sal allahuma w sallam calaa sayidina maxamedin wcala aalihi wasaxbi